halkani waa a w r dl radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo aad aala ka barataan caafimaadka guud ee qofka bani aadanka haddana waxaa inoo raaci doonaa cashar aynu ka soo xulinay kitaabka barnaamijyadaasi labadaasi barnaamij waxaa inoo raacsan heese daabacsan oo idiin soo xulinay kuwaas waynu filayno inaad ka heli doontaan ee dhegaysi wanaagsan
inaad ka faa'idaysateen heestaasi haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenna caafimaadka barnaamijkaasi oo ah barnaamij oo ka hadli doona caafimaadka guud ee qofka bini'aadanka ee dhegaysi suubaan soo saar tusaha saddexaad nolosheeda ma wax qiimo ah bay ilaah hortiisa ka leedahay qaybta koowaad subaxyada qaar waxaad ku soo toosay sidii adigoo dunida ay kuugu muuqato janno oo kale daaqadda qolka ayaad istaagtay adigoo neef neefta neefta jiidaya si xoog leh waxa indhahaagu qabteen ibtiinka qorraxda oo midabka dahabka aleg kaasoo daboolaya caleenta dhirta meel kasta oo ka mida waqtiyada qaar nolosha waa qurux badan tahay sida adigoo saaxiib saaxiibka aad jeceshahay joo ama nabadgelyo ku oranaysid ama marka muusi muusikaad jeceshahay dhegaysanaysid laakiin subaxyada qaar adduunyadu waxay u muuqataa meel cabsi iyo naxadin leh waxaad ku soo toostay jaraa'idka oo sawiraya weeraro argagixiso oo mar kale dhacay kuwaas oo lala beegsaday dad aan waxaqaln galabsan sida carruurta dhacdo dil xidhiidh ah oo galaafatay dhibanihii tobnaad ee waxba galabsan dhulgariir duufaano wata baahi iyo abaaro aan waxba reebin oo marar kale ka dhacay dunida meelo ka mid ah waa waqtigaas marka dhacdo walba micno kuu samaynaynin haddaba waxani waa maxay gebi ahaantoodaba caalamkeena cajaa'ibka keliya dhibaatada badan leh marka dhigi kar ma ka dhigi karnaa mid micno noo sameeya maxay tahay sababta aan dunida u joogno nolosheeda ilaahay miyaa leh runtii mise waxaa weeye inaan nahay shay yar oonan qiba lahayn oo dunida uun lagu qurxiyey ilaa wuxuu abuuray duniya dhammaystiran rabbigu lix maalmood buu ku sameeyey samada iyo dhulka sidaa daraaddeed ayaa rabbigu barakeeyey maalintii sabtida ahayd oo quduus uga dhigay baxniin labaatan koob iyo toban awood awoodanu awoodan uu ku abuuro caalamka laakiin isagaa u doortay inuu lix maalmood ku soo lix maalmood ku sameeyo adduunyada lix daqiiqo ma ilbiriqsi ayaa ku filayd aadamixaa oo waxay u soo joogan iyagoo foolka fool u hortaga ilaahigii sameeyey ma jirin waxa ama sababaya ka walwalaan cabsi jiro ama xanuun ka mashquulisa maalmaha aadka u wanaagsan ee ay ku jireen markaas sidee adduunku isugu bedelay meel cabsi badan oo cabsi badan oo masiibo ka jirto arrintan waxaa si wanaagsan u sharaxay qeybta labaad iyo qeybta labaad ee bilowgii waxaadna heli kartaa sheekada oo dhan sida bilowgii waxaadna ka heli kartaa sheekada oo dhan sida dembigu uga bilowday adduunyadeena bal akhri adigoo ka faa'iidaysanaya wakhtigaaga firaaqada ah halkana waxaa kugu yaalla xoogaa dulmar ah oo koobaya waxyaabaha ay ka hadlayaan markuu ilaahay sameeyey aduu- adduunyo dhammaystiran markaas ayaa shayddaanku soo galay beertii jannada isagoo raba inuu isku dayo siduu aadam iyo xawo ugu shikaamin lahaa inay ku een, caasiyoobaan ilaahay abuuray laakiin ilaahay wuxuu ku koobay doorka shayddaanku ka heli karay jannada hal geed oo qudh qudha geedkii een, agoonshaha samada iyo xumaha ilaahay ilaahayse waa uu caddeeyey lamaanihii bini aadmiga ahaa inaysan geedkaas u dhowaan oo mirihii is- eh, mirihiisana aysan cunin haddiise ay sidaa yeelaan oo geedkaas cunaan mirihiisa wuxuu sheegay inay dhiman doonaan maalin maalmaha ka mid ah ayaa xaawo soo ogaatay geedkii loo sheegay markaasay la yaabtay la yaabtay shayddaan baa durba ka faa'iidaystay oo bilaabay inuu xaawo xodxoto isagoo ka dhaadhicinaya inuu ilaahay been u sheegay wuxuu yidhi midhaha geedkan haddaan haddaad cunto xawooy ma dhimanaysid sidoo kale waxaad noqonaysaa ayuu ku yidhi sidii ilaahay oo kale waxaad kala ogaanaysaa xumaanta iyo samaanta nasiib darro xaawo way cuntay kadibna aadam ayay aadam ayaa cunay shaydaankay shaydaankay shaydaankay shayddaankaa dhagray iyaga markaasay een, dhadhamiyeen mirihii laga joojiyey taasina waxay ahayd ballan kabax iyo gooyn xariggii ilaahay ay ku sameeyeen ilaahay wuxuu ugu talagalay aadam iyo xaawo inay xukumaan caalamkan iyagoo ah waardiyayaal oo kale abuurka ilaahay iyo shaqadiisa bilowgii hal lix iyo labaatan laakiin sababta sidaasi u dhacday waxay ahayd iyagoo ilaahay ku ballan furay isla markaana doortay shayddaanka inuu noqdo hoggaamiyahooda cusub dhammaanu waxay dhumiyeen maamulkoodii meeshii ay joogeen manase shayddaanku wuxuu arkaa caalamka miduu isagu leeyahay isagoo markaa isku dayaya inuu xidhiidh xidhiidhsado ama eh, addoonsado dadka dunida waxaa badan mararka aan is aragno innagoo sameynayna waxaan wanaagsanayn markaas waa wakhtigaas waxaan ku sugannahay baadi maxaa dhacay sababtoo ah cadowga aan muuqan ee shayddaanka ayaa doonaya inaan fashilino mooraal ahaan markaad akhriso bilowga cutubka saddexaad waxaad arkaysaa in aadam iyo xawo ay ku dhunteen ka dhunteen ilaahay cabsi daraaddeed dembigii ay galeen awgiis dhammaan dunida oo dhan dhulku wuxuu la ooyayaa abaarta iyo roobka la'a- roob la-aanta dadka shaqo la-aan waa dulman yihiin cudurro wuxuu noqday mid iska dha iska iska dhaca oo naxad lahayn masayrka xaasidnimada dhuuninimada curweynida waxay noqdeen kuwo badan oo hor joogsaday farxadda iyo samaha insaanka een, dhibaatada badan ayaa dembiga ka dhigtay dhimasho sida lagu soo xigtay ciise shayddaanku wuxuu ka samaysan yahay dembi kolkan aabbihii dembiga s- een, sidaa darteeda waa dil waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi haddaba haddii aad qabto wax su'aal ama talo iyo tusaale fadlan inala soo xiriiri ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya imeilka yagu waa somali at a w r dot o r g mar labaad imeilka yagu waa somali at a w r dot o r g ama haddii aad inala soo xiriiri rabtaan barta emesonka ciwaanka yagu oo ah codka rajada at hotmail dot com mar labaad codka rajada at hotmail dot com ama barta internetka ee hooyiga oo ah w w w dot codka rajada dot o r g waxaad ka akhrisan kartaan falasha meesha ku jiraan iyo wixii kaloo barnaamij oo aad u moodid in ay ku anfici karaan haddana waxaad ku soo dhowaataan heestan daabacsan waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenna kitaabka quduuska barnaamijkaasi waa barnaamij ee ku saabsan ereyada xikmada badan oo aan ka soo xulannay kitaabka quduuska ee dhegeysi wanaagsan boqorrada dadyowgana iyaday ka imaan doonaan markaasuu ibraahim wejiga u dhacay oo qoslay oo qalbigiisa wuxuu iska yidhi ma ilma u dhalan doonaa nin boqol jir ah oo saaraa oo sagaashan jir ahi miyay dhali doontaa oo ibraahim wuxuu ilaah ku yidhi waxaan jeclaan lahaa in ismaaciil hortaada ku noolaado oo ilaah wuxuu yidhi maya laakiin naagtaada saara wiil bay ku dhali doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa isxaaq oo waxaan isaga ku adkayn doonaa axdigayga kaas oo farcinkiisa ka dambeeya oo u ahaan doona axdi weligiis waara xagga ismaaciilna waan ku maqlay oo bal eeg isaga waan barakadeeyey waanan badin doonaa oo aad baan u tarmin doonaa isaga laba iyo toban amiir buu dhali doonaa oo quruun weyn baan ka dhigi doonaa laakiin axdigayga waxaan ku adkayn doonaa isxaaq kan saaraha ku dhali doonto sannadda soo socota xilligan oo kale oo kolkuu hadalkii u dhameeyey ilaah waa ka tegay ibraahim markaasaa ibraahim wuxuu kaxaystay wiilkiisii ismaaciil iyo intii gurigiisa ku dhalatay oo dhan iyo kuwii lacagtiisa lagu iibsaday oo dhan kulli intii labayd oo midka ahayd dadkii guriga ibraahim joogay oo isla maalintaas ayuu ka guday buuriyadoodii sidii ilaah ku yidhi isaga oo ibraahim wuxuu jiray sagaal iyo sagaashan sannadood markii laga guday buuriyadii wiilkiisii ismaaciilna wuxuu jiray saddex iyo toban sannadood markii buuriyadiisii laga guday oo isla maalintaas baa la guday ibraahim iyo wiilkiisii ismaaciil oo raggii gurigiisii joogay oo dhan kuwii gurigiisa ku dhashay iyo kuwii lacagtiisii shisheeyaha lagaga iibsadayba waa lala guday isaga oo rabbiga u muuqday isaga oo ag jooga dhirtii mamre isagoo iridda teendhada fadhiya markii maalinta ugu kululayd oo indhihiisii buu kor u taagay oo eegay oo wuxuu arkay saddex nin oo hortiisa taagan oo kolkuu arkay ayuu ka orday iriddii teendhada inuu ka hor tago iyagii kolkaasuu dhulka ku sujuuday oo wuxuu yidhi siid kaygiyow haddaad raalli iga tahay ha idhaafin anigoo addoonkaaga ah biyo yar ha laydiin keeno oo cagamaydha oo geedka hoostiisa ku nasta oo waxaan idiin keeni doonaa wax xoogaa cunto ah ee raaxaysta waayo waxaad u timaadeen addoonkiinna markaas kadib waad tegi doontaan oo waxay ku yidhaahdeen yeel sidaa tiri ibraahimna dhaqsuu u galay teendhadii oo saarah u tegay oo wuxuu ku yidhi saddex koombo oo bur ah degdeg u diyaari oo cajiin oo kibis ka samee oo ibraahim xagga loodii buu u orday oo wuxuu soo kaxeeyey dibi yar oo dhaylo ah oo wanaagsan oo wuxuu u dhiibay nin dhallinyaro ah isagana dhaqsuu u diyaariyey kolkaasuu u qaaday subag iyo caano iyo dibigii uu diyaariyey oo hortooduu dhigay isna dhinacoodu istaagay geedkii hoostiisii iyana way cuneen oo waxay ku yidhaahdeen meeday bilcaantaadii saara markaasuu yidhi waa taa teendhada ku jirta wuxuuna ku yidhi hubaal waan kuu soo noqon doonaa markii xilliguu soo wareego oo bal eeg naagtaada saaraa wiil bay dhali doontaay saaraana way maqashay iyadoo joogtaa iriddii teendhada oo ka dambaysay isaga haddaba ibraahim iyo saara way da' weynaayeen gabow bayna la dhaceen caadadii naaguhuna saarah way ka joogsatay saarahna qalbigay ka qosashay iyadoo leh ma anigoo gaboobay baan farxad heli doonaa iyadoo sayidkayagu gaboobay rabbiguna wuxuu ibraahim ku yidhi saara waxay u qosashay iyadoo leh runtii ma ilmaan dhali doonaa annagoo gaboobay ma wax rabbiga ku adag baa jira wakhtigii la ballamay baan kugu soo noqon doonaa markii xilligu soo wareego oo saara wiil bay dhali doontaa markaasaa saara dafirtay oo tidhi ma aan qoslin maxaa yeelay way cabsatay oo isna wuxuu yidhi maya laakiin waad qosashay casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu ku soo gabagabeyneynaa barnaamijyadeena maanta halkaad inagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka faa'iidaysataan barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka warataan bugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya imeilka yagu waa somali at a w r o r j mar labaad imeilka yagu waa somali at a w r o r j haddii aad doonayso inaad nagala sheekaysataan barta emesonka ciwaanka yagu oo ah codka rajada oo hal eray ah codka rajada at hotmail dot com ama barta hoyga internetka ciwaanka yagu oo ah www dot codka rajada dot o r g dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow barnaamijyadeena maanta waa naga intaas tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgeliyo
Thank you.